baxniintii cutubka kow iyo tobnaad markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi weli balaayo kale ayaan fircoon iyo masar ku soo dejin doonaa oo dabadeedna wuu idinsii dayn doonaa inaad halkan ka tagtaan oo markuu idinsii daayo giddigiin ayuu halkan idinka sii wada eri doonaa haddaba dadka dhegihiisa maqashii oo nin walba hawaydiiso deriskiisa naag walbana ha weyddiisato deriskeeda alaab lacag ah ee alaab dahab ah rabbiguna masriyiintii ayuu dadkii raalli uga dhigay oo weliba ninkii muuse ahaa wuxuu dalka masar ku ahaa mid aad u weyn xagga fircoon addoommadiisa iyo xagga dadkaba muusena wuxuu yidhi waxaa rabbigu leeyahay habeen badhka baan dalka masar ku dhex soconayaa oo curadyada dalka masar jooga oo dhammu way wada dhiman doonaan curadka fircoon oo ku fadhiya carshigiisa ilaa la gaadho curadka gabadha addoonta ah oo ka dambaysa dhagaxshiidka iyo curadyada xoolaha oo dhan oo waxaa dalka masar oo dhan jiri doonta oohin weyn taas oo kale aan hore loo arag hadda kadibna aan la arki doonin marnaba laakiinse reer banu israa'iil dad iyo duunyo toona xataa ayna afka u kala qaadi maayo si aad u ogaataan in rabbigu kala duway masriyiinta iyo reer banu israa'iil oo addoommadadan oo dhammu anigay ii iman doonaan oo anigay ii sujuudi doonaan iyagoo leh iska bax adiga iyo dadka kula socda oo dhammuba oo markaas dabadeed ayaan bixi doonaa oo wuxuu fircoon kaga tegey cadho aad u kulul markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi fircoon hadalkaaga dhegaysan maayo inay cajaa'ibyaddaydu dalka masar ku sii bataan aawadeed muuse iyo haaruunna cajaa'ibyadan oo dhan waxay ku sameeyeen fircoon hortiisa rabbiguna waa sii qallafiyey qalbigii fircoon oo isna ma uusan sii dayn reer banu israa'iil inay dalkiisa ka baxaan